halkani waa washington lantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka efemyada geeska afrika taleefanada gacanta ee dalalka qaarkood iyo weliba barta internetka ee v o a somaly com
fiidnimo wanaagsan waa axad labayo labaatanka bisha februari labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna waxaa si wada jira idinkugu daadahaynaya cabdicasiis xuseen cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobadaan idinku hayna idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a madaxweynayaasha jabuuti iyo soomaaliya oo maanta booqday magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxayna ku baaqeen in la joojiyo colaadda ka taagan gobolkaasi aniga shaksiyan aad baan uga dhaawacnay madaxweynuhuna iminka barkii afraad ee nabada weeyaan buu leeyahay farriintaa uun aan sido haddana dega islaan aan ku dhacayn waa maxay dee cadaawaha intaa leekee ummadda yacni walaalaha ee maxaa keenay inay inay diigdaadiyaan marti baan idiin ahay martina waxay doonta waa la siiya annagana siiya nabadda maanta
ciidamo turki ah oo gudaha u gala dalka siiriya si ay u soo raraan qabri uu ku aasan yahay sulaymaan shaah oo awoowo u ahaa aasaasihii boqortooyada cismaaniyiinta turkiga ayaad maqli doontaan sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii dhaqankiiyo hiddaha wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale balse marka hore wararkii caalamka xukuumadda dalka suuriya ayaa howlgalkii militari ee turkigu ka sameeyey xalay toole qeyb ka mida dalkaasi ee uu ku daadgureeyey daraasiin askar ka tirsan suuriya iyo weliba turkida oo soo saaray xabaasha xabaal uu ku aasnaa nin markaasi awoowo u ahaa boqortooyadii cismaaniyiinta ninkii aasaasay ayaa dowladda xukuumadda dimashik waxay ku tilmaantay arrintaasi daandaansicad ankara ayaa geysay taangiyo iyo hub kale oo culus xuduudda si ay u daadgurayso ku dhowaad afartan askarta turkiga ka tirsan oo ay shaqadoodu ahayd inay ilaaliyaan haraadiga sulaymaan shaah oo ahaa awowga ninkii aasaasay boqortooyadii cismaaniyiinta iyadoo fallaagada kooxda isisna ay hareereeyeen agagaarka bilihii lasoo dhaafay xabaashaasi ama qabrigaasi oo qiyaas ahaan shan iyo soddon kilomitir gudaha ugu jira deegaanka aleebo ee dalka syriya ayaa ah dhul uu turkigu leeyahay sida uu dhigayo heshiis la saxeexday sanadkii dhinaca kalena dowladda suuriya ayaa sheegtay in imaanshaha turkiga ee waqooyiga bari ee dalka syriya ay ahayd daandaansicad ama gardaracad xukuumadda ankara ayaa qaadi doonta mas-uuliyadda cawaaqibka ka dhasha ayaa lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay dowladda syriya saraakiil militari ayaa sheegay in labada dhinac ee colaadda dalka ukrain ay isku raaceen inay hubkooda culus ka qaadaan furimaha dagaalka ee bariga ukrain waxaana ay tani calaamad wanaagsan u tahay fulinta qorshaha nabadda oo marar badan lagu xadgudbay saraakiishan ayaa sheegay in kooxda mucaaradka ee u janjeera dhanka ruushanka ay heshiis ku saxiixeen in ay dhammaystiraan dib u gurashada laba toddobaad ee soo socda gudahood dhanka kalena qarax ayaa laga maqlay bariga dalka ukrain magaalada la yidhaahdo kharkiif xilli uu socday isku soo bax lagu xusayay sanad kadib markii la afgambiyey madaxweynihii hore ee ukrain ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay toban kalena waa ay ku dhaawacmeen
xogayaha difaaca ee cusub ee dalkan maraykanka ashton carter ayaa ku sugan dalka afghanistan dhinaciisa koonfureed si uu dib u eegis ugu sameeyo qorshayaasha askarta maraykanka looga saarayo waddankaasi muddo laba sano gudahooda maalintiisa labaad ee uu joogo safarka uu ku joogo dalka afghanistan ayaa master carter uu u duulay magaalada kandahar isagoo ka baxay caasimada kaabul halkaasuu wadahadallo dhowra kula yeeshay hogaamiyaha afghanistan iyo taliyaasha militariga maraykanka ee afghanistan ku sugan xogayaha difaaca ee maraykanka ayaa kandahar u jooga si uu u helo xog ku saabsan maraykanka iyo taliyaasha afghanistan kaasoo ku saabsan horumarka laga sameeyey tobabarka xoogaga ammaanka ee afghanistan militariga dalka nigeria ayaa dib uga qabsaday kooxda boko xaram magaalada xuduudda ku taala halkaasi oo wararka qaarna ay sheegayaan in howlgallada militari ay sii wadaan markaasi dowladda islamarkaana taasi ay keentay dhimashada markaasi soo gaarta dadka rayidka ee ku nool dhanka waqooyi bari ee dalkaasi afhayeen u hadlay militariga oo lagu magacaabo chris olokulaade ayaa sheegay in ciidamada dowladda oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka inay u suura gashay inay la wareegaan gacan ku haynta garrison oo ah xaafad ka tirsan magaalada la yidhaahdo baka dagaal jimcihii dhowaa dhacay war qoraala oo ay soo saareen shalay oo sabti ahayd ayuu afhayeenku ku sheegay in ay dileen maleeshiya tiro markaasi aan la cayimin iyadoo markaasi tiro kalena ay ku dhaawacmeen baaka waa xaafadii ugu xumeyd ee uu ka dhacay xasuuqa markaasi laga argagaxo horaantii sanadkan qiyaastiina ku dhowaad laba kun oo qof ayaa ku dhimatay waxaanay xaafadani ku taalaa wadada ugu weyn ee sahayda iyo gargaarkaba ay usoo maraan wadadaasi oo markaasi isku xirta dalalka niger jad iyo cameroon
lantaab soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay madaxweynayaasha soomaaliya iyo jabuuti xasan sheekh maxamuud iyo ismaaciil cumar gelle ayaa maanta booqday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan labada madaxweyne ayaa ku baaqay in la joojiyo colaada ka taagan gobolka hiiraan warbixintan waxaa magaalada beledweyne kasoo diray wariyaha v o da xuseen xasan dhaqane madaxweynayaasha soomaaliya iyo jabuuti ee maanta booqashada ku yimid magaalada beledweyne ayaa waxaa socdaalkooda ku wehlinayay wasiiro diblomaasiyiin iyo saraakiil ciidan labada madaxweyne ayaa loo sameeyey soo dhoweyn heer sare ah amniga magaaladana aad ayaa loo adkeeyey qeybaha kala gadisan ee bulshada magaalada iyo mas-uuliyiinta maamulka heer gobol iyo degmana waxa ay kula hadleen xarunta ciidamada amisom deegaanka ceel jaalle oo u dhow garoonka diyaaradaha ugaas khaliif madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa inta badan khudbadiisa waxa uu ku soo hadal qaaday colaadaha ka jira gobolka hiiraan gaar ahaan deegaanada defow iyo kabxanley colaadaha deegaanka ka jira waxaan u malaynayaa markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad midna maaha iyadoo allah u naxariistay wiilal badan oo maanta naga dhintay oo aan soo aasnay aanay dhiman kuwo badan oo dhaawaca maanta oo qaarkood inay curyaameen laga yaabo aanay dhaawacmin oo aanay curyaamin ayaan intaasoo jeer halkan isugu nimiday si aanay si colaadda meeshaasi ay u istaagto laakiin dee qabka qabiilkaa naga xoog badiy soo maaha gabarteenna guur ma gasha haddaana saa yeelin kuwa kale gabarteenna saan haddaana yeelin waxba soo ma ayan kordhin maantana waxaan haynaa natiijadeedii meeqo hooyo ayaa gablantay meeqo carruura ayaa agoon ah maanta oo ku dhimata meesha dhulkiina weli meeshuu ku yaallaa dhulkii ma tegin mana dhimanin mana guurin meeshuu ku yaallaa wiilasheennina waa dhinteen qaarkood waa curyaameen qaar muxuu ahay waa dhaawacanyihin ilaa maanta la il daran yihiin xumaanta iyo xiqdiga walaalkii iyo wiil iyo abtigii kala gashay weli way taagan tahay masii wadaynaa mase waa joojinaynaa haddii aan joojinayno reer hiiraan waxaa looga baahan yahay qaar ahaan beledweyne iyo agagaarkiisa dadka degan inay go-aankaas ay gaaraan walaalaheen amisom guud ahaan hiil walaal gaar ahaan wayna kaalmayn karaan laakiin nabadda nooma keeni karaan nabadda annaga unbaa keeni karo madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa isna sheegay in qof ahaan ay dhibayso colaadaha sokeeye xilli ciidamada soomaaliya iyo kuwa jabuuti ay dagaal kula jiraan kooxda al-shabaab midi waa in laga difaaco waxaan soomaalida isku sheegaya ee meelo kale laga soo amrayo ee dalkii nabadda u diiday shaqada u diiday noloshii u diiday ee waddooyinkii u fadhiistay in laga difaaco in laga kiciyo in la laayo in islaamnimada iyo dadka islaamka ee dhulkan degani ay naftooda iyo cirdigooga la dhowro tan kale ee hoos socotaay annaga wayna dhibaysaa runtaa dhaasha nabad la-aantan kale ee dhexdiina ka imanaysaay warkana soo gaadhayay aada buu falxunya annagana wayna dhibaysaa aniga shaksiyan aad baan uga dhaawacmaya madaxweynuhuna iminka in badan buu ku celceliyey markii afraad een midda weeyaan buu leeyahay een fariintaa uun aan sido haddana dhega islaan aan ku dhacayn waa maxay dee cadaawaha intaa leekee ummadda yacni walaalaha ee meel ku wada noolee ajyaal iyo ajyaal iyo ajyaal ku noolaa maxaa keenay inay inay dhiig daadiyaan dadku hadduu isdiido u wada hadlaa odayuu leeyahay anna codkaygaan ku kordhinayaa maantana marti baan idiin ahay martina waxay doonto waa la siiya annagana siiya nabadda maanta dardaaranna waa nagaga tagaya magaaladeydii kolkaan ku noqdo dadkii tallaabay qaadeenoo way wada hadleenoo way iscafiyeenoo wixii ciidankeennaas halkaa joogay uu karayo iyo wuxuuna karaynba anigu waan ku amrayaa inuu bogsiiyo madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ballan qaaday in dowladdiisu ay bixinayso dhammaan wixii hanti ah ee ku burburay dagaalka waa haddii ay dadku nabadda qaataan wixii colaaddaa ku baaba'ay sidii dib loogu hagaaji lahaa haddii beer baaba'da iyo haddii degaan guryo baaba'a ay yihiinba in ay ay dib u hagaajiso oo ay wixii dowladda awooddeedana ku hagaajiso wixii kaalmo ay u weydiisan karta caalamkana ay muxuu ay ku hagaajiso oo maxaan ku idhahdaa walaalaheed hiil walaalna ay diyaar u yihiin in nagala qayb qaataan beerihii baan dib u hagaajinaynaa haddii motooro la baabi'iyey dib baan u helaynaa motooradii biyaha haddii guryo la gubay guryihii baan dib in loo dhisaan diyaar u nahay haddii wadooyin iyo meela maxaan ku idhahdaa la jeexjeexay oo caqabada laga dhigay inaan ka qaadno dib loo hagaajiyo wadooyinka ay furmaan laakiin waxaasoo dhan waxaan markay reer hiiraan go-aansadaan nabad in la qaato waayo runtii markaan idiin sheego aada iyo aad ayaan uga uga niyad jabsanahay mas-uuliyiinta deegaanka ee dalkan joogta gobolkan joogta run inaan idiin sheegaan doonayaa dhaqan hadday tahay iyo maamul hadday tahay intaba waxba kama ayan qaba waayin ee waanay daacad ka noqonin in meeshaasi colaadda ay istaagto maanta markaa intaan hayno waa intaa hadday sii socotana xanuunka unbaa sii badanaya labada madaxweyne iyo wafdigii ay hogaaminayeen ayaa gelinkii dambe ee maanta waxay dib ugu laabteen magaalada muqdisho xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa la sheegayaa in uu ka baxay ama uu ka dhoofay dalka soomaaliya kadib markii uu galabta dhammaystay booqasho laba maalmood qaadatay oo ku tegay dalka soomaaliya waxaanu galabta ka duulay magaalada muqdisho haddaba qaar ka tirsan dhegeystayaasha v o e da ayaa boggan ku leenahay facebooka waxay aaraadooda ku dhiibteen bal siday u arkaan safarka madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha jabuuti ay ku tegeen magaalada beledweyne dhegeystayaasha qaarkood haddii aan aragtidooda soo gudbino dhegeysto lagu magacaabo maxamed maxamuud cali oo jooga koonfur africa wuxuu leeyahay booqashada madaxweyne geele waxay taabagelinaysaa sida madaxweynuhu uu doonayay in soomaaliya ay wax noqoto iyo inay mar kale soomaaliya ay kusoo laabato masraxa siyaasadeed sidoo kalena yuusuf taataale afyare ayaa isaguna isagoo jooga magaalada gaalkacyo waxa uu fakarkiisa ka dhiibtay safarkaasi wuxuuna sheegay safarkaasi ayuu yiri aniga waxay ila tahay ismaaciil cumar geele ayaa ciidamada ka jooga hiiraan inuu soo booqdo unbuu rabay ee wax uu reer hiiraan safarkaasi uu soo kordhinayo ma jirto ayuu leeyahay waa tahay kuwaasi waxay hayeen aaraada ama fikradaha qaar ka tirsan dhegeystayaasha v o eda oo ay ku dhiibteen boggaan ku leenahay facebooka
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington sida aad warkaba ku maqlayseen ciidamo turki ah oo ay taageerayaan baabuurta dagaalka ayaa gudaha u gala dalka syriya si ay u wareejiyaan qabri uu ku aasan yahay suleymaan shaah oo awoowo u ahaa asaasihii boqortooyadii cismaaniyiinta iyo weliba ciidamadii markaasi qabrigaasi ilaalinaya kuwaasi oo hareereeyey ciidamo ka tirsan kooxda daacish dorina jones ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada istanbul boqolaal askari oo ay la socdaan in ka badan boqol taangi iyo baabuurta gaashaaman hawadana ay ka taageerayaan diyaaradaha dagaalka ayaa xadka syriya ka tallaaba xalay ciidankan ayaa soo daadgureeyay afartan ka mida ciidamada turkishka oo ilaalinaya qabriga suleymaan shaah oo ay muddo bilooyin ah hareereeyeen kooxda daacish haraaga meydkii suleymaan shaah oo awoowo u ahaa asaasihii boqortooyada cusmaaniyiinta iyo waxyaabo kale oo taariikhi ah ayaa ciidankaasi ay qabriga kasoo qaadeen waxayna u soo wareejiyeen dhinaca dalka turkiga ra-iisul wasaaraha turkiga axmed dibadgool ayaa howlgalkan ku tilmaamay mid markaasi guul ku dhammaaday waxa uu sheegay in ciidanka turkiga la siiyey dardaaran ay ku ilaaliyaan waxyaabaha muqadaska ah ee dalka iyo badbaadinta askarta ka tirsan ciidanka kolonyada ciidamada turkiga ayaa gudaha u galay syriya ilaa soddon kilomitir waxayna sii mareen meelo ay ka taliso kooxda daacish laakiin lama soo weerarin wax qalalaasiyo ahna labada dhinac ma aanay dhexmarin hal askari oo turki ah ayaa ku dhintay wax markaasi lagu tilmaamay shil ciidanka ayaa dib ugu soo noqday dalka turkiga maanta oo axad ah ra-iisul wasaaraha turkiga master david gola waxa uu sheegay in goob cusub oo ku taala syriya una dhow xadka turkiga ay ciidankaasi la wareegeen si qabriga suleymaan shaah loogu wareejiyo sida uu dhigayo heshiiska turkiga iyo syriya ay galeen sanadkii kun sagaal boqol kow iyo labaatankii turkiga ayaa sheegta qayb yar oo ka tirsan dhulka siiriya oo ah meesha uu ku yaalo qabriga sulaymaan shaah waxaana qabrigaasi sida heshiiskaasi dhigaya ilaalinaya ciidanka turkiga inkastoo ay dagaalo sokeeye ka socdaan gudaha siiriya turkiga ayaa meesha ka saaray in ay ka tanaasulaan heshiiskaasi waxayna ku adkaysteen inay ilaalin doonaan dhulalka markaasi turkiga meel kasta oo ay ku yaalaan turkiga xukuumadda siiriya ayaa cambaaraysay gelitaanka ay xalay markaasi ay turkigu soo galeen dalka siiriya war-saxaafadeed laga aqriyay tv-ga dowladda ayaa lagu sheegay in falkaasi uu yahay gardaracad war-saxaafadeedka laga sii daayay tv-ga syriya ayaa lagu sheegay in dowladda turkiga ay howlgalkani ku wargelisay qunsuliyadda suuriya ay ku leedahay magaalada istanbul balse aanay turkigu sugin heshiiska dhinaca syriya markaasi ay galaan oo ku aadan howlgalkaasi
waad mahadsantay falastiin warbixintaasi waxaa magaalada istanbul inooga soo dirtay wariyaha v o eda dorian jones laanta af soomaaliga idaacadda v o a hayaad weli naga dhegaysanaysaan dhegaystayaasha v o a ee ku nool dalka u k waxaan ku wargelinaynaa in lambarkii taleefonaya ay v o a ka dhegaysan jireen la bedelay oo haatan v o a ay ka dhegaysan karaan taleefon lambarkiisu yahay eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex sideed haddii aan ku celiyo waa eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex sideed haatan puntland madaxweynaha maamulka puntland rofeor cabdiweli gaas ayaa ugu baaqay dadka reer puntland in ay isku tashadaan oo ay dib u dhisaan wadooyinka deegaanada fogfog ee ku yaala puntland rofeor cabdiweli gaas ayaa dadka reer puntland u sheegay in aanay hay-ad waxba ka sugin warbixintan waxaa garowe kasoo diray wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb
madaxweyne gaas ayaa barnaamijkan maanta kaga dhawaaqay munaasabad lagu soo afjarayey mashruuc ay dhaqaalihiisa bixiyeen dadweynaha reer puntland ee lagu dhisayey buundada midagar ee isku xirta wadada dheer laamiga boosaaso ilaa iyo gaalkacyo ayna ku baxday dhaqaale gaarayay ilaa toddoba boqol iyo soddon kun oo dollarka maraykanka ah madaxweynaha puntland oo la hadlayay boqolaal dadweyne ah ayuu ku dhawaaqay maanta wejiga labaad waddo ka baxda ceel daahir oo magaalada boosaaso u jirta boqol kilomitir kuna dhowaata magaalada ceerigaabo taasoo dhirir ahaan gaaraysa saddex boqol oo kilomitir waxaan rabaa marka in halkan kaga dhawaaqo in mashruuca ku xiga ee ah iskutashiga puntland uu noqon doono wadada ceeldaahir ceergaabo waa ballan qaadi karnaa waana ku dhawaaqi karnaa afkana waa laga oran karaa laakiin waxaa loo baahan yahay inaanu ficil ku darno weliba uma baahna oo keliya milyan dollar waa garan kartaa waddadaas intee tira la eegta imise qariya buur bay ka degaysaa waa garan kartaa marka culayska ay leedahay iyo wakhtiga ay qaadan karto iyo juhdiga loo baahan yahay in la geliyo taasi marka micnaheedu waxaa weeye boqol boqol jibaar wixii aanu gelinnay midigar iyo libaaxa iyo falil iyo ariga xamurta ayay nooga baahan tahay wadada ceel daahir ceelgaabo taa waana ku tashanna aan ogaana
puntland ayaa sheegtay in iskutashiga dadweynaha oo horey loo tijaabiyey laga dhaxlay natiijo wanaagsan waana soo arkayoo markaan dhulka marayey gaar ahaan markaan barigaa fog tegey mushkiladda ka jirta jidla-aantu ay leedahay dhibta ay noo geysatay dhaqaale ahaan way noo muuqatay marka inaanu aada ugu dadaallo wadooyinka yaga inaanu dhisanno wixii annagu aanu isku tashan karna isku tashanno aanu rannaba sanad walbaaba konton kilomitir soddon kilomitir waxaan dhisan karna aan dhisano annagoon u n iyo cid kale aan ku tashan wixii kale noo yimaada alxamdulilah hadda annagu waa waa wax noo yimid weeye laakiin annagu dhaqaalaheenna iyo dadkeenna iyo farsamadeenna inaanu ku tashanno marka in aanu puntland wejiga ay leedahay ee ah jidxumada inaanu ka baxno ayaan rajaynaya
madaxweynaha puntland cabdiweli gaas ayaa sheegay in bisha soo socota ee maarso uu bilaabanayo dayactirka waddada laamiga ah ee isku xirta garowe iyo gaalkacyo oo burbur xooggan uu soo gaaray tobankii sano ay ugu dambeysay nuux muuse birjeeb v o a garowe
waa hagaag haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo haysaa falastiin axmed iimaan
waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka amniga qaranka cabdirasaaq cumar maxamed waxaan wax ka weydiin doonaa qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho dhowaan jimcihii lasoo dhaafay iyo weliba khasaarihii uu geystay wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan tuhunada jira iyo weliba duldulolooyinka xagga ammaanka iyo waxyaabaha ay wasaaradda ugu talagashay inay ammaanka wax uga qabato sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa wasiirka su-aalo weydiin doona marka ugu horeysa mudan wasiir kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeysta runtii aad aa mahadsan tahay waa adigana kaaga mahadcelinaa waraysigan mudan waxaa jirta in qarax uu ka dhacay jimcihii magaalada muqdisho hoteelka central maxaa xoga ah oo ilaa iyo hadda aad ku ogaateen qaraxaasi iyo ciddii geysatay
runtii aad aa umahadsan tahay su-aasha aad weydiisay wax yaroo waxaan rabaa information inaan idinla sheergareeyo marka hore marka intaanan idinla sheergarin laakiin waxaan rabaa inaan yani u tacsiil u diro ummadda soomaaliyeed sababtoo qaraxan wuxuu ahaa qarax aad u baaxad weyn dad badan oo dawladda shaqaalaheeda kamid a ama siyaasiyiin ahna way qayb ayay ka ahaan waa ku dhaawacmeen qaarna waa ku dhinteen marka intay ku dhimatayna ilaahay janata firdowsa ha geeyo intay ku dhaawacantayna waxaan urajeynaynaa in ilaahay dhaawacooda ay si si dhaqso ah ay uga soo kabtaan qaraxa wuxuu dhacay waktigii salaada khudbada lagu jiray ama laga baxay masaajidada qaarna way ku jireen qaarna waa ka baxeen wuxuu ahaa qarax gaari gudaha lasoo geliyay hotelka central hotel oo ku degan hotelka la yidhaahdo naasahablood qarax marka guduhu ka dhacay gaari ayuu ahaa qaraxa markuu dhacay kadibna qof baa isqarxiyey oo masaajid baa meesha ku yaallo gaarigana wuxuu u dhawaa meesha masaajid ka yaallo qaraxii koowaad markuu dhacay kii labaad ku xigay wuxuu ahaa qof miida miidaamiyey oo qarax sameeyey isqarxiyey marka qaraxa markuu dhacay kadib anigu waxaan ku jiray anigii taliyaha nabad sugidda labadayna hal mar baa meesha wada tagnay shan iyo toban daqiiq kadib hoteelka waa wada joognay waxaa iga muuqatay runtii dhib weynana meesha ka dhacay laakiin markaas wax assessment aan samayn karna ma jirin labada hay-ada boliiska iyo nadsugida iyo weliba ciidamada qalabka sida si fiican ayay hawsha uga qayb qaateen ilaa iyo haddana waa socotaa waxaa socdo baaritaanaa socdo assessment in la sameeyaa socoto tirada dhabta ah oo dhaawaca gaaray tirada dhabta ah oo dhimatay ilaa hadda sababtana wax kale maaha dadkii isbitaallo kala gedisan ayaa la geliyay marka isbitaal walba in lata wada soo ogaado ayaa yacni wakti qaadatay marka qaraxa waa saasuu ku dhacay marka hore wixii kale sidee yani yaa geystay haddii ay tahay iyo siu u dhacay haddii ay tahay su-aashii ku xigta aan umalaynaya inaad weydiisay qaraxa waxa uu u dhacay yani hubacsanaan ilaalada hoteelka ka yimid habacsanaantaasoo dabcan ay dad badan oo qayb ka ah hoteelka ilaaladiisa ay fududeeyeen xitaa gabadh la sheegayo inay isqarxisay oo ay qayb ka ahayd iyada nafteedu ay ahayd manager ay ka ahayd hoteelka receptionka dhinaca receptionka ay manager ka ahayd waxaa jiro in ilaaladii hoteelka lagu ogaa ee kala jasigarasnaa nabad sugidda degmada markii magacyadooda la fuliyey ilaalada markaad joogtay inay ilaalada markaad joogtay aysan rajisagaysnan oo ahayn ayagadan dad cusub baaritaanka waa socdaa ilaalada meesha hoteelka dhan waa la wada hayaa mas-uuliyiinta hoteelkana waa la hayaa sababta mas-uuliyad ayaa ka saaran mar haddii ay hoteel ay ayaday leeyihiin ganacsigii iyo hoteelkoodii inay amniga dadka hoteelkooda soo degeen inay wax ka qabtaan mas-uuliyad weyn baa ka saaran marka mas-uuliyiintii laba mas-uul iyo saddex iyo toban ka mid ah ilaaladii waa la haayaa ilaa hadda waxaana socda interrogation ama su-aal weydiin iyo in xogta sida wax u dhaceen loo helo marka waa la hayaa markaa leedahay wasiir waa la hayaa markaa leedahay waa xiran yihiin aan u qaatay
waa xiran yihiin xiran yihiin waan insha alla waan insha allah nala weydiinaya tirada rasmiga ah ee dhimashada iyo dhaawaca adinku hadda ma haysaan ma noo sheegi kartaa
tirada rasmiga ah adiga waa waxay udhexaysaa ilaa iyo hadda saan kuu sheegay baaritaanka waa socdo waxay udhexaysaa shan iyo labaatan ilaa iyo sideed iyo labaatan dhimashada dhimashada markaan ka hadalno dhaawaca waa konton iyo afar qafood oo dhaawaca konton iyo afartaas qafood dhaawacooda wuxuu u badan yahay sagaashan boqolkiiba waa dhaawac fudud oo ilaa iyo ilaa waxaa ku jira markaan konton iyo afarkan sheegaya waxaa ku jiray oo wasiirka gaadiidka cabdijaamac jingli ayaa ku jiray oo shalayna shirkii gudaha wasiirada nala fadhiiso dhaawacaasi ku jira marka waa fahmi kartaa dhaawaca konton dhaawaca badankiisa inuu fudud yahay dhowr qofood ilaa iyo shan ayaa xoogaa u baahan medical care laakiin inta kaleeto waa fudud yihiin in dhawaan kasoo wada baxaan aan rabeen haddaysan maanta badankooda kasoo baxin brit way kasoo baxeen isbitaalka isbitaallo kala gudisana way ku jiraan mudane warar kala duwanaa kasoo baxaya gabadha la sheegay in ay isqarxisay oo hoteelka ka shaqeynaysay dadka qaar waxay leeyihin waxay haysatay dhalashada holland xog ka badan inay gabadha hoteelka ka shaqeynaysay oo aada noo sheegi karto ma jirtaa
gabadha waxay wadamada wadamada yurub bay ka timid gabadha wadanka uu yahay maadaama investigationka weli u socdo ma ma sheegi karo runtii wadanka ay ka timid ma raba inuu sheego oo weli wax la socoto investigationka yaa socdo gabadha waxay lahayd lix caruura ninkeedana wuu dhintay xamar buu ku dhintay sababuhu u dhintayna ilaa hadda ma naqaano baaritaan baa socdo ayadana lixda caruurta weligeedna hoteelka ma aysan seexan habeenka sidoo maalintuu qarax dhacaya habeenkeeda laakiin hoteelkay seexatay waxaa kaleeto jira in lixdii caruurta ahaydna ay maalinkaas maalmo ka hor leeyihi hooyadeed bay u gudbisay u dirtay informationka aan ka hayna ilaa hadda documentskeeda waa la haayaa ciidamada namasugida ayaa weli hayo wadamada la tuunsan yahay inay yani ama dhalasho kulahayd ama ay ka timidna intelligencygooda iyo intelligencga hay-adda nabadsugidda way iska warqabaan informationka waa way sheergareeyaan marka intaasaan rabaa inaan ku ekeeyo maadaama baaritaan uu weli socdo marka caruurta maxamaree ka waday xaggeese geysa
caruurta hooyadeed bay u geysay inay hooyadeed xamal joogto iyo inay yani magaalo kaleeto ay joogto loo waday aniga taas ilaa hadda ma xaqiijin karo waa in yani informationkaas ina helaan ubaahanahay weli ma aanan raadinin ismaanan lahayn su-aasha su-aashaas baa imaanaysa laakiin hooyadeed ina inay ugudbisay oo hooyadeed ay haysa caruurta ayaana ayaana loo sheegay marka laba maalin ka hor bay gudbisay hooyadeed ilmaha u dhiibatay ilmahana lix caruur ay ahaayeen oo mutaana laba laba mutaana u ah sida sida lasoo warinayo
dadkii kale mas-uuliyiinta ahaa ee hoteelka joogay wararka qaar dadka qaar ay noo sheegeen mudan waxaa ka mid a in uu jiray qof kaloo isna xiriirinayay weerarka iyo qarxadu say u dhacayeen ma jiraa qof kaloo la tuhunsan yahay mise tuhunku waa gabadhan oo keliya
maya tuhunka gabadhaas keliya waa laba qarax ayaa dhacay midkaas baabuurka qaraxa ah ay saarnaayeen iyo iyo gabadha isqarxisay labadaas unbaa dhacay wax kaleeto oo xabad waxaa arkaya yani meelo badan routers ay qoreen xitaa in yani shabaab ay gudaha usoo galeen hoteelka oo xabada wafil waxaas oo dhan waxba kama jiraan marka baabuurka qofki lahaa ma la helay dad kale ma la shaqeynaayeen waa dabcan dad kaleeto la shaqeynaayo waa jiri karaan investigationkana kulay baaritaanka socda ayaana soo cadeynaya dadkii ciddii la shaqeynaysay baaritaan xoogana runtii socdo aada u weyn oo ilaa hadda socdo oo aan muddana qaadanayo dabcan ilaa iyo maalmaha soo socdana aan soo gabagaboobeynin laakiin dad kaleeto cid walba oo tuhun uu ku jiray waa qaarkoodna waa lasoo qabtay xitaa dadkay la sheekeeyeysiin jirta gabadha oo xiriirka ka dhexeeyeen xitaa waa la wada hayaa informationno badan midba mid buu ku sigiiraya oo yani yani information qofba qof baa ka helaysaa marka baaritaankaas xooga leh ayaa socdo welina ma dhamaanin marka waxaan jecelnaha markuu dhamaado in yani waxyaabo badan oo aad rabto hadda inaad inaad yani jawaab aad u hesho ama shacabka ay ogaadaan in markaas ay ay heli doonaan oo aysan hadda aysan heli karin
waa mahadsantaha mudane waxaa jirta in ammaanka magaalada maalmahanba waxoogaa yar dhibaatooyina ay ka dhaceen sida in ka mid a afar shaqaalihii garoonka diyaaradaha oo weliba dad aada muhiim ugu- u ah ay ku jireen lagu dilay namber afar oo ah goob ay dowladdu aada u joogto maxaa soo xoogeeyey weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan magaalada muqdisho
Een, horta een, een, een, een, waxaa soo- waxaan rabaa inaan shacabkana la qeybsado Een, amniga horta waa qof walba oo mas-uuliyad baa ka saaran inuu dhinaciisa wax ka qabso Eh, kooxaha nabadiidka ee shabaab eh, waxa ay wadaan runtii waa waa message inay rabaan inay jiraan inay si weli ay meesha joogaan oo ay weli wax waxeynayaan laakiin runtii eh, awoodeedii aad bay usi usii wiiqday awood awood ma laha haddii wax awood ay leeyihiin ma jirto Een, waxa keliya hadda isugu soo aruureenna waxa waaye inay qarax eh, meel shacab ay leeyihiin oo private eh, hotela oo kaleeto inay qarax ka geysaan in dad shaqaale ah oo aan markaas aan hubaysnayn ama ciidamo aysan la soconin inay jidka ay u galaan Een, waxyaabahaas wax eh, runtii waa waxyaabo ka dhici karo eh, wadamada europeanska ama wadamadan een, een, aad joogtaan ee maraykanka iyo iyo iyo- iyo ingiriiskii way ka dhici karaan waa og tahay in qaraxyo ay ka dhaceen weliba ayagoo yani intelligencigooda markaa fiiriso wadalka eh, intelligencida ay helayaan uu yahay eh, da- wax aada sophisticated u ah oo yani een, aanan annaga awoodna aan u lahayn ama technology way sa ahaato oo yani dhinaca eh, farsamo ha noqoto ah, ama dhinaca eh, xog ururinta iyo sirta ah, sida loo ururiyo ha noqoto ayagoo nagaga horeeya ayaa weli waxaad arkaysaa inay wax dhacaan een, eh, qaraxyo ay ka dhacaan Een, hase ahaatee een, een, waxa muhiimaddu waxay tahay een, maxaan ka baran karnaa maxaa se tallaabo ah oo hay-adaha amniga ay ka qaadayaan taasaa muhiima ah runtii Een, waxaan jeclahay in isbedel inuu imaan doono Een, sababto waxyaabo badan baan ka baranay waxyaabo badan baan ka baranay Een, waxay sameynayaan waxa waaye niyad jab inay ku u sameeyaan shacabka inay shacabkooda markiisa ay kasoo horjeestaan inay yani ay u diidan yihiin een, laakiin magaalada xamar runtii markaa aragta hadda waxaa arkaysaa magaalada inay yani amnigeeda uu guud ahaan uu fiican yahay Een, business uu ka socdo ganacsi uu ka socdo aada u xoogeysay dhismayaal iyo dadkii niyad fiican ay soo gashay dadka ay soo noqonayaan Een, dadkii markay soo noqdaan ayaga ayaa qayb ka ah stakeholder bay ka yihiin amniga inay wax ka qabtaan marka wanaagaas iyo horumarkaa socda ayay kasoo horjeedaan ilaa ay muddane Eh, shacabku waxaa la rabaa inay ogaadaan waxyaabahan ay wadaan waa soconayaan oo ah in yani dad ay eh, meel u galaan Een, inay yani een, ay qarax meel private ay dhigaan waa soconayaan meel oo ganacsi oo oo oo dad ay leeyihiin inay inay qarxiyaan waa soconayaan laakiin een, annagana waa inaan sidaas oo kaleeto tallaabooyin ad adag aan qaadnaa oo aan ku xoojinayna amniga waa mahadsantahay wasiir een, dhegeystayaashaan siinaynaa dhegeystaha xiga magacaaga iyo walaal meeshaa joogtid iyo wasiirka su-aasha aa weydiinaysid een, amniga qaranka
bismillahi raxmaan iraxiim magacayga waa cumar xasan waxaan joogaa degmada gurceel ee gobolka galgaduud waa umahad celinaya wasiirka inkastoo wasaaradda ku cusub yahay deetana qarax lagu soo dhaweeyey waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal laba su-aal oo badanaa bulshada madaxeeda ka guuxda waxay tahay su-aasha koowaad mudane wasiir ma xoogaa istaraatiijiyad xumo ma tahay in eh, intaanu dawladii min gobol ilaa wasiiro ilaa ra-iisul wasaare ilaa agaasinkii gobolka ma- guddoomiyaashii gobolka in hal hotel ay isugu yimaadaan deetana looga faa'iidaysto lagu wada laayo soo istaraatiijiyad xumo maahan su-aasha labaad oo weydiinaya wasiirka waxay tahay eh, hotel intaas leedo intaasoo madaxagii joogto in si sahlan inta lagu soo galo qarax laga dhex fuliyaahu soo macno kala tardimi mayso oo meesha in wada shaqayn kale oo dawladda ka dhan ahu ay meesha ku jirto oo oo ama musuq maasuq ah ama wax noocaas oo soo ma dhici karto sabaas waa la rabaa wasiirka wadiye Ah, wa- horta aan laba suaal way weydiin laakiin midda dambe eh, kolay waa adaa igu soo celin doono laakiin midda ah, hal hotel inay yani madaxdii dawladda oo dhan inay isugu yimaadaan Een, runtii een, een, hoteelada badankooda amnigooda yani waxaa mas-uuliyaddeeda saaran tahay een, kooxaha eh, dadka hoteelka iska leh Eh, dawladda een, mar marka la ogaado in qof mas-uula uu joogo hotel waxaan sameynaa badanaa ciidamada nabad sugidda ayaa meesha jooga oo ka warhaayo hotelkan hadda xildhibaano badanna way deganayeen dad badanoo mas-uuliyiinna way deganaayeen iyadoo la og yahay weliba maalmo ka hor ay la sheegay in amnigiisa uusan fiicnayn hotelka haddana banaanka wax ugu yimid maaha marka mar wax mar hadday yihiin wax gudaha oo yani qofkii mas-uulka ahaa oo hotelka laisku habeynayay oo maanajarada ka ahayd haddii ay yani fulintiisi fulinteedii ay qayb ka tahay yani ma aha wax oo strategy xumo dawladda u timid ma aha laakin waxa waaye siyaasada dawladda wax laga bedela waayo for example tusaale haddaan bixiyo waxaan aragnaa xamar gudihiisa in hub ay dadka la maraan oo ama ha ahaadaan ilaala la socoto mas-uuliyiin ama dad kaleeto ganacsada waxaan kasoo saarnay wasaarad ahaan waxaan kasoo saarnay mashruuc iyo xakameynta hubka magaalada lala marayo oo kaleeto waasoo in la dhaqan geliyaa la rabaa dhibaatadan haysato waxaa kamid ah resource la-aana waa jirtaa implementationkii oo ama enforcementkiina badanaa waa waa yaryahay laakiin sida uu sheegay sax aniga hal isbuucaan joogaa meesha isbedel badan oo la taaban karana waa jeclahay inaan keeno oo yani sida hadda yani habaarsanaantaas uu sheegay iyo strateji xumadaas aan u jeedno oo kaleeto in wax laga bedelo waa aaminsanahay waana soo wadnaa regulations baan soo wadnaa lagula dhaqmaya hoteelada oo ay kamid tahay hadda in yani kaamirada lagu xiro in securityga ama ilaalada meesha joogto iyo managementga hotelka dadka iskaleh inay kala gooni ay yihiin aysan isku xirnayn oo security company ay ilaaliyaan security companygaasna uu licence u leeyahay uu ku ilaaliyo in yani profileka qofka waadiyaha ama ilaalada noqonaya in yani profilekiisa oo dhan meesha uu yaallo in hay-adaha amniga ay ka register garaysiin waxyaabahaasoo dhan horay uma jirin waa waxyaabaha hadda aan rabno aan ka baranay dhacdadan hadda dhacday oo aan rabno inaan dhaqan gelino insha allah waa dhaqan gelinayna waa mahadsantaha wasiir dhegeystaha xigaan siinaya oo qodka taleefonka ku jira halow magacaaga walaal iyo meeshaa joogtid iyo su-aasha aa wasiirka weydiinaysa
magacayga waa lahaa cabdulaahi oo jooga magaalada muqdisho maadaama ciidamo badan oo af ku xiran yahay magaalada lagu soo baadiyey haddana sidaas ay tahay dadkii ammaankooda lama sugi karo oo mas-uuliyadda dawladda ay ka saarneed shacabkii ay badbaadin lahayd hataa shaqaalihii dawladda lama muuje ixtiraamayo oo ay dhikaaradooda iyo aqoonsigooda laguma ixtiraamayo marka ha ma qorshe cusub baa kaaga degan oo dadkao dhan lagu respecti garaynayo amniga in lagu sugaayo mise waa iska sheekooyinkii idaacadaha lala soo fadhiisan jiray oo keliya wasiir maxamed cabdullaahi magaalada muqdisho haddaa ku nooshahay waxaan rabaa haddii aada mas-uul tahay haddii aad qof ganacsabaa tahayba labadaba waxaan rabaa marka ugu horeysa inaan kuu sheego amni si aan u sugno amni dhaba loo helo waa inaan annaga addoon u noqonaa amnigaas inaan yani ixtiraamno dadka hawsha wada inaan u ogolaano inayna baaraan inayna xaqiijiyaan laakiin sida hadda magaalada ka jirto ma aha si lagu socon karo ma aha si lagu shaqeyn karo ama wasiir ha ahaado ama xildhibaan ha ahaado annagoo ixtiraamayna mas-uuliyadda iyo hawsha ay qaranka u ahaayaan haddana waxaan ka codsanaynaa raggaas jidadka taagan ad ku ku tilmaantay xitaa inay abduugan yihiin oo ah dad shaqaalo amnigiina ka shaqeynaya inay inay sugaan waxaan ka codsanaynaa inay ixtiraamaan inay u ogolaadaan yani waktiga la baarayo oo wakti xadidana wakti go-an waayo waa la baarayaa baaritaanka haddii rabo waktigiisa ilaa yani waxaan aragnaa dad yani diiday in la baaro xitaa yani hebel baan ahay hebel inaad tahay maxaan ku xaqiijinaynaa in hubka magaalada lagu wato yani ma socon doonto strategy iyo siyaasad baan kasoo saaraynaa mas-uuliyiintana waxaan ka codsanaynaa inay nagu caawinaan nagu kaalmeeyaan haddii la baarayo ninkaa baaraya amnigooda iyo amniga ummadda ayuu meesha u taagan yahay inay ufududeeyaan baaritaankaasi waa mahadsan tahay wasiir wasiir waxaa jirta in dad badan ay sheegayaan gaar ahaan hadda dadka ammaanka ka faallooda oo kale ay leeyihiin maadaama gobolada shabaab looga soo adkaaday magaalada muqdisho ayay hadda xooggooda soo galeen oo ay dhibaatooyin ka geysanayaan ma ka warhaysaan adinku arintaasi maxaase siyaasad cusub ah oo aad arinta hadda ah in magaaladii ay aada usoo galeen aad ka qabanaysaan horta inay magaaladii ay xamar ay aada usoo galeen runtii annaga koleyto assessmentiga iyo informationka hay-adaha ay noo soo gudbiyaan inay aada usoo usoo galeen waa wax wax saxa oo xaqiiqa kama kama hayno haddii ay aada usoo galeen waxa waa qaraxyadooda iyo dhibaatooyinkooda badan badnaan lahaa runtii haddii aada fiiriso trumpka sidii yani gobolada looga qabsaday yani dhibaatadooda aad bay u yaraatay laakiin midaa jirta oo aan yani aan isleeyahay istraatiiji ahaan in la bedelo in dawladda ay ubaahan tahay dawladdii meelo badan baa gobollo badan baa laga saaray shabaab laakiin dawladda nafteeda ama resource la-aan ha noqoto ama istraatiiji xumo ha noqoto ama ciidamadii oo unitkoodii gaaray ha noqoto oo yani oo yani aan loo wakti loo waayay dad ciidamo badan ha noqoto weliba aniga resourcekaan saara resource la-aan badan baa ka jira wadankii oo ciidamada lagu lagu dagaalgeliyay waxay ahayd in offensive ay noqoto ciidamada qalabka sida inay offensive ahaadaan oo ay jiraan team mobile ah oo aan ka harin haddii saasoo samayn lahaa shabaab goboladan waa waa laga dhameyn lahaa xamar magaalada xamarna ma soo galeen xamar waxaa ku filan keliya in yani waa la yaqaanaa meelaha laga soo galo gobol laba gobol baa ufulan shabeellaha dhexe shabeellada hoose entry points baynu wada leeyihin waa waa la xakameyn karaa waa waa soo gelitaankoodana inay isa soo dhiibaan moodiya ayagoo baabuur wato oo diidaya ma soo geli karaan ayagoo dhuumanaya ama ayagoo yani isa soo dhiibay soo geli lahayn runtii laakiin ma aaminsanin in yani kuwixii al-shabaab ahaa ee gobolada joogay inay soo galeen xamar ma aaminsani taas waa waxaa umalaynaya inay tahay yani fikir dadka qaarkood ay qabaan laakiin aan sax ahayn marka aan ka fiiriso dhinaca sirdoonka iyo sirta aan helayno
waa mahadsan tahay ugu dambeyntii si wax looga qabto ammaanka hoteelada la qarxiyay mudan wasiir ma aha markii koowaad ma aha markii labaad ma aha markii saddexaad aaday usoo noqnoqotay mar walbaahoo qarxu dhacna waxaa la yidhaahdaa baaritaana la samayn doonaa natiijadiisana lama arko oo lama ogaado marka si waxaasoo dhan dowladda ay uga gaashaamanto dulduleelada haddii jira ee dhanka amniga ah maxay wasaaradaada iyo adigaba aada u diyaariseen inaad ka qabataan adoo soo koobaya maxaase shacabka ugu baaqi lahayd
dhinaca hoteelada iyo ganacsatada amnidarada dhinacooda ka imaaneyso waxaan kasoo saaraynaa marka hore siyaasad siyaasadaasoo sidaan hore u sheegay in hoteelka lagu qofkii hoteel furanaya hadda kadib xitaa in la yidhahdo hoteelka ma furan kartid ilaa assessment dhab a lagu soo sameeyo ay kusoo sameyso hay-adda hay-adaha amniga ee assessment ama baaritaan dhaba ay kusoo sameeyaan hoteelka meesha uu ku yaallo dadka hoteelka securityka inay dawladda ay ka register garaysan yihiin profilekoodana lahaayo in kaamarooyin lagu xidho in qoriga qof walbo security uu wato iyo profileka iyo ay isleeyihiin intaas keliya kuma ekaanayna laakiin qorshaha aan soo wadno oo aan maanta aan ka wada fiirsano aan ka wada hadalno waxaa kamid ah in hay-adaha nabad sugidda ay enforcement sameeyaan oo ay hoteelada tagaan oo ay iyadoo weliba randomly aan la ogeyn oo aan hoteelka loosii sheegin oo kusoo socona aan la lahayn inay hotel intay tagaan ay sameeyaan hoteelka conditionerskii xaaladihii mala kulanyay oo loo loo securitygan loo loo loogu talagalay haddii ay wax yar oo habacsalaana ay jirtaan in yani action ay dawladda ka qaato ayaan sameey runtii dhinaca amniga howlo badan iyo shaqo badan iyo siyaasado badan baan kasoo wadno aan rabnaa inaan ku maareyno haddii ilahi raalli ka noqdo aan jeclaa in tallaabooyinkaas aan wadno inay qaadnina inay noqon doonaan tallaabooyin wax ku oola oo ummadda amnigooda suga ilahi raalli ka noqdo
aada umahadsantaha mudan wasiir intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa wasiirka amniga qaranka cabdirasaaq cumar maxamed tan intaan dib damba ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
waa tahay barnaamijkaasi waxaynala socodsiinaysay falastiin axmed iimaan lantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaanaad ka dhegaysanayseen haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal marar badan ujeeddada tixdiisa iyo alartaba inta aanu u gelin maanseyahankii hore ee soomaaliyeed cid buu ku halqabsan jiray qof meeliska ugu horreeya ee gabayga ama geeraarka uu magaciisa ku xuso sideedana gabyaaweyne qofkii uu ku halqabsadaa inuu dheeraad helay ayuu isu arki jiray colku markuu duulo haddii uu gabyaa ku jiro ragga qaar ayaa ka codsan jiray in hadday soo guulaystaan gabayga uu tirin doono uu magaciisa ku daro waxay kolka su-aashu tahay muxuu gabyaagu halqabsiga ugu baahdaa waa sababo badan dartood kuwaasoo afar ka mida si kooban aan barnaamijkan maanta ugu soo qaadi doono marka hore wuxuu ku halqabsan jiray ku kale oo maalintaas ay dood kululi dhex taal taasoo maansada soomaalida looga heli karo tobannaan tusaale oo wax inaga bari kara siday maansayahanadii waaweynaa u wada hadli jireen markii ay murama soo dhex galaan marahaygana tusaalaha halkan ugu habboonay waa gabaygii deerka ahaa ee qamaan bulxan uu ugu jawaabi jiray cali dhuuxoo markaa ka hor gabay dhaliil miirana qoladiisa u soo dhiibay waa gabaygii ka kici jiray caliyow dabuubtaadii gabay daayinkaa wada ee dabaylaha xagaagii bafle iyo daafigaa sida ee noo dooji sida doogga iyo dararta xoolaade diirkiiyo laftuu xulay hadduu hadal wax daaweyne dadku uma sinee reer tolkay dacar ku nooleeye dibirootiguu dhacay raggaa dabaqadayseene waa gobol dilaacid iyo ciil debinta ruugaya iyo gobol dibiray oo runduda dagaha weeyaane daaraan garbaha duul leh ya dhaqantay dhuuxoowe dulkaa jooji waan kula dacweeye doodna waan odhanne dabbaad ololisaa kumana gubo daayin abidkaaye intaad dogob shidaabaa taqaandirandirayn baase daaskaad fadhiido sow galee degalka qiiqaabe marka labaad gabyaagu wuxuu ku halqabsan jiray ruux ka mid a xubnaha qoyskiisa sida afadiisa wiil uu dhalay ama qof ay qaraabo yihiinoo intuu talaxumo ku arkay uu kala talinayo taana aan ku tusaaleeyo gabaygii salaan carabey uu ku canaanan jiray ninuu adeer ugu aadanaayo cabdilaahi baashe la odhan jiray kaasoo tix gaaban ku macjuufeeyey niman xidida oo qabay dumar isaga iyo salaanba ay xigto ahaayeen waa gabaygii dheeraa ee cabdilaahina uu ku waaniyey isna gabowgii hayey uu kaga sheegtay gabaygii uu ka bilaabi jiray cabdilaahi baashow cataqay gabay caraadkiisa maxaad cunay ha joogtee adduun caashaqii dhigaya sidaan cadadka biluhu u tirsaday waan cabsanayaaye ceshahaan hurdada fiiriyaa caam intaan jiraye calli yahay ciradu waa runtii caamadan garan calaamooyinkii odaylahaa caasha wadisaariye calool qulubtay waa yaab asaan cudur la tiicayna nafcan kuurka loo yimi rabbaa caaqibuu garanna raggaanu isku ciidamis ahayn caynna laga waaye cidla yuurur bay dilay sidii cawsha dibadeed ee dhallinyaro colmooga ya tashiga cara ka qaadaaye cabbaar gebina meel uma fadhidid cis iyo maamuuse hadba toraannu caysh madax nahay ya nagu cadhaysaaye cimrigiisa nimaan laasanayn looma caal helo eh cuqla miduu u baxay baa tahay aan caabudayn axadin marka saddexaad wuxuu maansiyahanku ku halqabsan jiray ruux gabay xambaara oo uu og yahay in si fudud tixda uu uga qaybi doono dabadeedna tii oo sideedii ah uu dadweynaha ku dhex faafin doono iyadana waxaa tusaale wacan u noqon kara sayid maxamed oo inta badan nin qura ku halqabsan jiray waa darwiishkii gabyaagana ahaa ee xuseen dhiqle la odhan jiray wuxuu ahaa ninuu aad u jeclaa nin uu ku aamini jiray baahinta maansadii uu u xambaarin jiray mabaadi'da ururkii gobonnimo udirarka ahaa ee uu hoggaamin jiray haddaad u dhabagasho diiwaankiisa weyn ee allahan u naxariistay oo jaamac cumar ciise uu ururiyey waxaa kuu soo baxaya gabayadiisa kuwa ugu milgaha badan in wadaadku uu isaga ugu halqabsan jiray balaan tusaaleeyo waxaa ka mid ah maruu doonayay gabay cusub oo uu markaa tiriyey in daraawiishta iyo guud ahaanba soomaalida kale uu xuseen ku baahiyo waa kii inta ku halqabsado odhan jiray xuseenow aqligu kaama baxo idam ilaahaye ha lagu aqbala ducasan baan kuu akhriyayaaye ifkana waaya noo joognimaan aaminaa tahay haddaad ummadda waa kuu hubaa ina odow khayre asxaabihii baad u tegi uduga weynaaye irdihii jannaad inaad ka geli waan ogsoonahaye orax kalena waa erey yaraan kuu erganayayb gebagiisa la yaab kale ee soomaalidu ay jiinlayda u taqaana waa kii ku bilaabay xuseenow jikaar lama hadlee jaalkay baa tahay adaan iga jadeer wixin markuu jaahilkii dilaye jaanhoy adaan qaban markuu jiitay gacalkaaye ragga gaala jeeqaaqi waa ehel jaxiimaade jahannamo inay galahayaan waygu jaamacaay adaa jamalka soo raray markii janan u guureen haddana isagoo iska daafacaya dacaayadihii ingiriiska iyo soomaalidii ku jaalka ahayd waa kii gabayga wowgaa inta tiriyey xuseen u dhiibay gabayga ka bilowda xuseenow war baan ku hayaa waxaa tiraa weeye walaalow wacdiga layna faray ila wanaag weeye waanadii astaadkeennuu yidhi weeraan rabo weeye walbahaarka aakhiro inaan waxu tabcaa weeye wax sanoo aan dooniyo inaan waxu nacaa weeye webiinnimo ma fiicna eh inaan warac noqdaa weeye mar afraad wuxuu gabyaagu ku harqabsan jiray qof uu u dhiibanayo gabay fariina oo uu rabo isaga oo aan kala lumin ciddii uu ula dan lahaa in lagu simo ku halqabsiga ka sokowna gabyaagu fariinta sidaasa ninka ka qaadaya madaxa ayuu u saraaxaa wuu ammaanaa wuxuuna ugu duceeyaa badbaado iyo in eebbe uu jidka taaka taaka uga dhigo tanna aan ku tusaalayo gabaygii qamaan bulxan uu reer xididkiis u dhiibi jiray jeer haweenay u dhaxday gardarro looga fasakhay dabadeedna isagii oo aan furin uu nin kale ka guursaday wadaadkii uu gabaygaa u dhiibayey oo aw cumar la odhan jiray isaga oo ku halqabsanaya arartana ugu ducaynaya ayuu yidhi aw cumar gadoontaya haddaad naga guddaan caawa rabbi haydin geeyee haddaad gamac malayn weydo ood gaambisaan socota waa garangalcootaaye guluf iyo guutiya col weyn gala laftii weerar god abeeso good iyo mas iyo goosatada hoose waddada goonyaheed iyo dil iyo gowrac iyo jiifin garow iyo shimbiro giile iyo guuldarri iyo qoofar wiil gaatin gool iyo libaax gucumo aar yeeshay gebgab iyo cabsiin iyo wixii gubaya jiirkaaga gunti nebi allaha kaa gasho iyo golaha yaasiina gaamiya haddaad naba tagtaan wararka ow nuuxa giddi oo warfaa iyo basacad amase guuleedka ismaaciilka gaanka ah haddaad war u gamuunayso sheekhuu islaamkuba gartay ee gacanta saaraya gaarsiiya gabaygan ilaa igu gar weeyaane aniguna wixii ila gudboon gaar aan ula showro waaruno aaraaba gabyaaga soomaaliyeed qof buu ku halqabsan jiray taas macnaheedusa ma aha inaanu wax kale ku halqabsan jirin kol xoolaha dabjoogta loo yaqaan qaarkood ayuu ku halqabsan jiray sida neef uu leeyahay oo geel ama lo ah mar kale wuxuu ku halqabsan jiray duurjoogta sida cidoodka iyo shimbiraha mar saddexaadna dugaagga qaarkii sida libaaxa dhulwaaga iyo shabeelka ayuu ku halqabsan jiray dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadanayo barnaamij kale oo halqabsiga maansada ku saabsan
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington waana idaacaddeenii habeenimo markana gabagabadii inagoo kusii siqeyna cabdicasiis xuseen cismaan oo dhinacayga fadhiya bal aan weydiiyo qodobada wararka caalamka ugu doorka roon waad mahadsantay falastiin dalka turkiga ciidamo ka tirsan turkiga ayaa xalay gudaha u galay dalka syriya si ay markaasi u soo daadgureeyaan ciidamo halkaasi ka joogay oo iyagu ilaalinayay qabri uu ku aasnaa sulaymaan shaah oo awoowow ahaa asaasihii boqortooyada cismaaniyiinta ciidamada turkiga ayaa sidoo kale soo raray qabrigaasi dhinaca dalka ukrainena waxaa la sheegaya saraakiisha militariga ayaa sheegaya in labada dhinac ee colaada ukraine ay isku raaceen inay hubkooda culus ka qaadaan dhulkii ay isku horfadhiyeen ee furimaha dagaalka ee bariga ukraine waxayna tani calaamad wanaagsan u tahay fulinta qorshaha nabadda ee mararka badan lagu xadgudbay mahadsaned cabdicasiis markana kaalmihii sugaanta codka macaan ee fanaanka bashiir cali xuseen iyo heestii axdi heestaasina waxay gabagabo ahayd axdi barnaamij waa arji heesti halkudhigeedu ahaa bashiir cali xuseen idaacaddeenii habeennimo ilaa intaan dib dambe u kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa waa anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo cabdicasiis xuseen cismaan nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.